ومالي وامد واوليو ميرح مطانا ويو melbay ka wada
maalin wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan nabad kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda wararka oo xilligan oo kale aad ka maqashaan rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa subax khamiisa taariikhduna waxa ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha labaad sannada labada kun iyo lix iyo tobanka barnaamijka faaqidaadda wararka qodobada aan kusoo qaadan doona hadduu ilaahay yidhaahdo waxaa ka mid noqon doona shan eedaysane oo loo haysto inay ka dambeeyeen dilkaalaha u naxariistay ee wariya hindiye xaaji maxamed ayaa saaka waxaa la soo taagayaa maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida ee soomaaliya iyadoo halkaasna ay ku sugan yihiin dadweyne aad u fara badan oo sugaya bal xukunkaas waxyaabihii ka soo baxa barnaamijka waxaan kaloo dhegaystayaal aan idinkugu soo gudbin doonaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa amisom guule ayay weli ka soo hoynayaan howlgalka ay ka samaynayaan deegaana ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe talisku waa uu soo dhoweeyey haddaba deegaanadii ugu dambeeyey ooba laga qabtay saacadihii lasoo dhaafay ciidanka xoogga dalka ayaa iminkaba waxa ay ka wadaan howlgallo ay ku xaqiijinayaan ammaanka deegaanada la qabtay waxaad kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan gobollada baay iyo bakool weli waxaa socota waddanka wareejinta maleeshiyada al-shabaab ee dhibaatada ku haysa shacabka labadaasi gobol ku nool haddaba howshaasi halkay maraysaad barnaamijka ku maqli doontaan iyo wararka ugu waaweyn caalamka jambion league xali maxaa la kala qaatay qodobadaasi waxyaabihii kale ee nagu soo kordhay ayaad barnaamijka ku maqli doontaan barnaamijkan alaab waxaa farsameeya saaxiibkay fahad cabdigaas anigana waa cabdirasaaq maxamed faarax waa mar kale iyo faaqidaada degeystayaal barnaamijka faaqidaadda wararka ayay heystaasi daafur u ahayd qodobka ugu horreeyaan barnaamij ku bilaabi doona ayaa waxa uu noqonayaa shan ruux oo loo heysto inay ka dambeeyeen dilka allaha u naxariistay wariye hindiye xaaji maxamed oo gaari ay wadatay loogu xiray miino ayaa saaka waxaa lasoo taagayaa maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida ee soomaaliya haddaba halkaasi waxaa ku sugan wariye cabdicasiis maxamuud guulad africa ka hor sii horreysay ayaan qadka telefoonka kula xiriiray waxaana weydiiyey bal maxkamaddu iyo gasaaka waxay tahay waa mahadsan tahay waxaana hadda joognaa xarunta garsoorka soomaaliya halkaas oo ay goordhow hadduu ma ka bilaaban doonto maxkamadeynta ilaa iyo shan qof oo ka tirsan oo lagu eedeynaya inay ka tirteen maleeshiyada kooxda ugus kuwaas oo eedda loo haysto ay tahay dilkii allaha u naxariistay marxumaad hindiye xaaji maxamed oo ahayd wariye ka tirsan raadiyo muqdisho iyo telefishinka qaranka dadkaas waxa ay goordhow kasoo hor muuqan doonaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya darajadeeda koowaad iyadoona iminka lasoo geliyo howlka maxkamadda waxaa halkaasi ku sugan guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya gaashaanlada xasan nuur shuute xeeraalayaashii kusoo oogi lahaa dembiga eedaysanayaashan loo haysto inay ka tirsiyen maleeshiyada ugus islamarkaana si dhagara qarax ugu xireen gaarigeeda allah unaxariistay marxuumed hindiye xaaji maxamed oo ahayd wariye ka tirsan radio muqdisho t v islamarkaana ahayd hooyo haysatay ilmo agoona waxaa sidoo kale goobta ku sugan abukaatayaashii difaaci lahaa eedaysanayaasha iyo sidoo kale dadweyne usoo daawasho tagay maxkamadda oo ay ku jiraan ehelada labada dhinacba maxkamadduna waxay furmi rabtaa goordho hadduu eedaydmo go-aankana waxaa iska leh ugu dambeeya garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida oo marka ay dhegaystaan eedda xafiiska xeeraalyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyo difaacidda eedaysanayaasha ee qareenada ay qabsadeen kadib iyagu ka qaadan doona halkaasi go-aan cadaaladda ku salaysan waaya marka cabdicasiis shanta ruux oo aada noo sheegtay oo maanta maxkamadda lasoo taagi doono maxay isugu jiraan mare keliyaha mase dumar baa ku jira
shanta qofood waa waa rag oo dhammaantood dadka maxkamadda hadda lasoo taagayo sidoo kale qof dumar ayaa jiro iyadana goordhow insha allahu maxkamadda iyadana la hor keeni doono laakiin shanta qof hadda dilka loo haysto waa rag oo goobta hortaagan
waa tahay aad buu mahadsanyahay kaasina wuxuu ahaa wariye cabdicasiis maxamuud guuleed afrika oo qadka telefoonka aan kula xiriiray wuxuuna iga warbixinayey maxkamadda darajada koowaad oo saaka lasoo taagi doono ilaa iyo shan ruux oo loo haysta eed ku aadan inay ka dambeeyeen ama mas-uul ay ka hayeen dilka allah u naxariista ee weriye hindiyo xaaji maxamed waxyaabihii kusoo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaan idin idinkula socodsiin doonaa iyo maxkamadda qaabka ay kusoo gabagabowdo dhinaca gobolada ayaan aadi doonaa gobolka shabeellaha dhexe waan aadi doonaa hase yeeshee dhinaca baay iyo bakool ayaan ku hormari doonaa waryaheena siraaji sheekh isxaaq ayaa qadka telefoonka si toosa ugu jira siraaji bal aan ka ambaqaadna dhinaca ku aadan wadooyinkii laga wareejinayay maleeshiyada argagixisada ah ee al-shabaab intay ku dambaysay wadeen ciidanka xooga dalka
aada iyo aad ayaad umahadsan tahay subax wanaagsan mar kale ciidamada xooga dalka soomaaliyeed kuwa midooda africa amisom kuwa daraawiishta koonfur galbeed soomaaliya iyo nabad sugidda oo iskaashanaya waxay howlgal ka wadaan maalimihii ugu dambeeyeyba wadooyin fara badan ay go-doomiyeen al-shabaab kuwaas oo ciidanku ay isku dayayaan sidii ay u furi lahaayeen wadooyinkaasi islamarkaana ay isticmaali lahaayeen bulshada iskaga kala goysha gobolada dalka ciidamada xooga dalka soomaaliyeed guulo fara badan ayay kasoo hooyeen maalintii shalay ahayd wadada udhexeysa qasaxa dheere iyo baydhabo oo mudooga adoonsaneed inay gebi ahaanba halkaasi howlgal kasoo sameeyeen cutubyo ka tirsan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed oo halkaasi howlgal kasoo sameeyey waxa ay gacanta kusoo dhigeen ama ay soo dileen rag ka tirsan al-shabaab islamarkaana si aada looga garanayo deegaanada dagaalka uu ku dhex maray al-shabaab iyo dowladda gebi ahaanba deegaankaasi oo ciidanka xooga dalka ciidamada ama maleeshiyada al-shabaab dadka shacabka ay ku dhibaateyn jireen ayaa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed gacanta ay ku dhigeen waxaa sidoo kale lii sheegay taliyaha ciidanka daraawiishta koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed isaan xasan aaraase ii sheegay in goobta ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ay la wareegeen ay tahay goob maleeshiyada al-shabaab dadka ay ku dhibaateyn jireen waxaa sidoo kale ciidanku ay soo gubeen masage aada u fara badan oo dadka shacabka al-shabaab ay ka aruuriyeen oo zakaawaad iyo waxyaabaha ay ku sheegayaan siraajiyo siraaji wadooyinka ugu dhibka badan waxay ahaayeen wadooyinka dhinaca bay waa dhinaca bakool bayna wadooyin qaarkood ayaa xirnaa ilaa hadda marka saraakiisha haddaad la xiriirtee howlgalka wada ma kuu sheegeen wadooyinka ay fureen marka laga gudbo midda haddaad ii sheegtay meeqa wada ayaa jirto maleeshiyada laga hor wareejiyey
waxaa jirtaa wadooyin horta sidoodaba qaarkood dadka shacabka ay isticmaalayeen laakiinse dadka targetka ama cabsi darteed aan la isticmaali jirin ayaa jirtay sida wadada udhexeysa berdaale iyo baydhabo wadada udhexaysa buura kawa iyo baydhabo iyo wadooyin kale oo kuwaasi lamid a dhammaantoodii had yeertan waxaa la odhan karaa way fur yihiin kadib markii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed bara kontaroolyo ay ka dhigteen goobo al-shabaab dadka ay ku dhibaateyn jireen islamarkaana ciidan gaar u ah ilaalinta wadooyinkaasi dowladda koonfur galbeed soomaaliya ay u xil saartay laakiinse cabdirasaaqow wadada had yeertan ciidamada dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo kuwa midooda africa amisom ay qorsheynayaan in si toos ay u furaan waa wadada isku xirta waajib iyo baydhabo oo ciidamo aada u tiro badan runtii ka tegay magaalada baydhabo runtii had yeertan wadadaasi hore usii galeen oo deegaano oo muddo al-shabaab ay ka arriminayeen had yeertan ay kusii sugan yihiin sidoo kale waxaa hubkooda lasoo siiyey oo qalab aada u fara badan la siiyey ciidamada ku sugan degmada xud waajid oo ka tirsan gobolka bocool marka qorshuhu wuxuu yahay in laisku furo bocool iyo bay degmada waajidna runtii wadooyinka soo galaya oo dhan waa kuwa go-doonsan boqol kiiba siddeetan bulshadii deganeen oo ay ka barakaceen dhibaatooyin aada u fara badan iyagoo halkaasi kusoo wajahay awgeed marka marka waxaa socota marka qorshihii lagu furi lahaa wadada isku xirta bokool iyo bay oo halbowlo u ahayd bulshada koonfur galbeed soomaaliya wa waya saraakiisha ma weydiiso marka waktiga ugu dambeeya ee lasoo gebagabeyn doono howlgalkan dhinaca wada furista ah gobolada bay iyo bokool ka soconaya taliyaha qiibta lixdamaad koonfur taliyaha qiibta lixdamaad ciidanka xooga dalka soomaaliyeed cornel bele waxa uu ii sheegay in dhibaatada ugu weyn ciidanka xooga dalka soomaaliyeed haysatay ama ka hortaagneed in la furo wadooyinka inay ahayd gaadiid la-aan qeybta lixdamaadna dhawaan waxaa lasoo gaaray gaadiid tiradiisu ay gaaraysa lixdan oo gaadiidka dagaalka u badan oo nooc walbana isugu jira marka wuxuu yidhi ii sheegay in gaadiidkaasi qaarkood la gaarsiin doono gobolada bakool iyo gedo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyagoo lugta sii isticmaalaya howlgalladooda sii wada gaadiidkaas ay gaarsiin doonaan deegaanada bakool iyo ama degmooyinka bakool iyo gedo ka kala tirsan marka waxaa socota gaadiidkiibaa hadeertan wadada sii haya ciidamada ama maleeshiyada al-shabaabna barbaqaandi waxyaabo noocaasa iyo shan shan ayay iskula socdaan siduu ii sheegay meel iyagu hadda bees ay ku leeyihiin lagula dagaalami karo ma jirto marka wuxuu ii sheegay sida uga dhaqsiyaha badan toddobaadyadan gudahooda ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed inay gaari doonaan degmada waajid oo ka tirsan gobolka bakool kuwa waajid ka soo baxaya oo daraawiishta koonfur galbeed soomaaliya ahna oo hubka loo qeybiyeyna gaadiid la gaarsiin doono islamarkaana la furi doono wadadan isku xirta bakool iyo bay sidoo kale waxaa la furay wadada isku xirta ceelberde iyo iyo xudur oo muddo go-doonsaneed marka degmada xudurna iyada waxaa u furantay wadadaasi oo gaadiidka maciishadaha wada iyo waxaasoo dhan had yeertan ay soo galayaan marka ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa daraawiishta koonfur galbeed waxay wada qorsheynayaan sidii loo furi lahaa wadooyinkaasi oo muddo ku sugan sideed siro ay go-doomiyeen al-shabaab waayahay waryaheena siraaj sheekh saacay oo ahaa oqadka telefoonka magaalada baydhabo si toosa ugu jiray sidaad waryaheena maqlayseenna waxa uu ka hadlayay howlgallo ku aadan wada furis oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa amisom ay ka wadaan degmooyin ka tirsan gobolada baya bakool haddaba wixii kusoo kordha wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaad ku maqli doontaan insha allah
soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wadatay soomaali waa mid waa uliyo mayrax watana weeyo meel bay ka wadatay idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maaranta miile aqoontana weeyo meel bay ka wada timid soomaali waa mid waata dhegeystayaal barnaamijka faaqidaadda wararka ayaan weli ku guda jirnaa iyo howlgallada sida goonida aan muqdisaaka barnaamijka ugu diiradda ugu saaraynay ku aadan ciidanka xooga dalka ay ka wadaan gobolada dalka soomaaliya dhowaan deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ciidanka ayaa waxa ay ka saareen maleeshiyada al-shabaab qeybtood waxaana deegaanadaasi ka mid ah deegaanka ceelbaraf haddaba taliska ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ayaa soo dhoweeyey abaanduulaha ciidamada ayaa arrimahaasi ka hadlay waxa uuna sheegay in guul usoo hoyatay ciidanka xooga dalka soomaaliyeed arrintaasi ay ahayd haddaba ciidamada ayaa deegaanadaasi howlgallo ay ku xaqiijinayaan ammaanka ka wada abuukar axmed bacadle ayaa la socday arrimahaasi iminka ayuu qadka telefoonka si toosa ugu jira abuukar hadduu qadku hagaagsan yahay bal nooga waran marka hore deegaanada la qabtay xaaladooda saaka
waad mahadsan tahay ciidamada ay shaqo wareegan ee lamadooda soomaaliya waxaa kamid a baraf cadley iyo califodheere iyo weliba meer tuugo oo ay degeen meel u dhow iyagoo ciidamada hore u haystay biyo cadde iyo deegaana ku dhow dhow hase haatee shal markay gaareen ceelbaraf iyo cadle ayaa shacabka ku nool ay s soo dhaweeyeen oo in muddo ah oo todoba sano ah ay ku jireen cagadugleen dil boob dhac oo hantidooda iyo sharaftooda loo geysanayay marka mar markay gaareen ciidamada dowlada federaalk soomaaliya iyo amisom oo iskarabsanaya ayay si deeran usoo dhaweeyeen iyagoo halkaasi ciidamadu ka siibeen calankii midoobaa kooxda ugaxsada soomaaliya ee halkaas in muddo ah ku haystay hase haatee ku bedeshay ay ku bedeleen ciidamada dowladda soomaaliya calankii shanta geesa dhexda kaga shabeysanaed ee buluuga ahaa dowladda federaalk soomaaliya ayaa staanta qaranka matelayay shacabka ayaa si deeran usoo baxay iyagoo halkaasi kula hadlay ay kula hadleen saraakiisha ciidamada qalabka sida shacabkuna waxgarad ka tirsan shacabka ayaan halkaas ka sheegeen in ay dhibaatooyin kala duwan ugus argixisada soomaaliya ku qabeen waxayna sheegeen in dadkan yihiin dad hantidoodii la boobay oo doonaya in dhan kasta laga saaciido waxay sheegeen in aysan haysan waxbarasho caafimaad adeegyadii bulshada oo dhan aysan haysan ninka ay rajada wanaagsan tahay maadaama dowlada federaalk soomaaliya soo gaartay ciidamada ayaa saaka saraakiisha halkaasi kusugan waxay ii sheegeen in ay howlgalloodooda ku fidiyeen deegaanada ka baxsan tuulooyinkaasi oo howd ah oo u dhexeeya ceelbaraf iyo halka lagu macaabo ceeldheere oo u dhexeeya aadan yabaal iyo ceelbaraf sidoo kale deegaana ku dhow dhow degmada jalalaqsi oo xuduudla leh degmada aan idhaahdo suada ceelbaraf sidoo kale ciidamada ku sugan oo hore ula wareegay biyo cadde ayaa iyana howlgallo isku xirayaan wadada udhexeysa ceelbaraf iyo biyo cadde iyana halkaas ka wada haddii aan istraatiiji ahaan kuu sheego suwada ceelbaraf degmada mahadda waxay jirtaa qiyaastii konton kilomitr halka biyo cadde oo u jiro mahadday dhanka bari qiyaastii soddon kilomitr sidoo kale waxaa udhexeeya biyo cadde ceelbaraf tuulada lagu magacaabo miir tuugo sidoo kale waxaa biicado garbasman u ah miir tuugo iyo cadley oo dhanka bari iyo dhanka galbeed ka xiga marka waa tuulooyin isku xiran oo deris ah oo laisku yidhaahdo tuulooyinka cadley albaraf miir tuugo iyo biicadda afarta tuulo laisku yidhaahdo hase ahaatee magacaasi wuxuu ahaa xilli hore iminka waxaa kusoo biiray tuulooyin fara badan oo ya oo aan daaxad ku dhiman tuulooyinkaasi oo kamid yaha califoldheere ceelka jiifire qurac madoobe iyo tuulooyin kale marka meelahaas dhammaantood aad ii tirinayso baaxad weyn ka wadan meelahaas dhammaantood aad ii tirinaysa marka ciidamada xooga dalka soomaaliyeed ayaa saa gacanta ku haya sooma
ha ciidamada xooga dalka soomaaliya ayaa gacanta ku haya guud ahaan gobolka shabeellaha dhexe deegaanada dhaca dhanka bari ee magaalada joog iyo dhanka waqooyi marka laga reebo degmooyinka aadan yabaal iyo roorgood gebi ahaan inta ka hartay waxaa gacanta ku haya ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyadoo sidoo kale toddobaadii lasoo dhaafay ciidamada dowladda ay guula ka gaareen deegaan hoos yimaada degmada joor oo iyaga ay kamid yihiin biyo cadde qabduco warciise goor dheere dabagaab gaaleef iyo deegaano fara badan iyaga oo wardhagax kamid yahay marka waxaa gobolka howlgalkani ay qaadeen ciidamada dowladda federaalk soomaaliya amisom xoreeyeen dhul aada u baaxad weyn oo istaraatiiji ahaan aad u muhiim ahaa dowladda federaalk soomaaliya deegaanadan ayaa gaar ahaan tulada biyo cadde ay tahay mid ugu muhiim shay ugu muhiimsaneed oo ah tula istaraatiiji ah qiyaasiga dhanka bare ee magaalada jowhar waxay ka xigtaa afartan iyo shan kilomitir halka degmada ay xiriirso cadale degmada jowhar degmada aadan yabaal degmada galalaqs iyo degmada mahaday marka shan talaal ayay u ahayd deegaanadaasina waxay ahayn deegaano dhinaca ganacsiga caan ku ah wa waayah marka ilaa iyo hadda howlgallada soconayo saaka ciidamadu ay wadaan oo ay ka wadaan deegaanadan ay kala wareegeen maleeshiyada al-shabaab wax maleeshiyaadkaas ka tirsan ama horjoogaah oo lagu soo qabto saraakiishu ay kuu sheegeen ma jirtaa
saraakiishu ma sheegin wax lagu soo qabtay howlgalkaasiaas ha aatee waxay sheegeen qaar fara badan oo lasoo xiriiraya ha aatee weli gacantooda soo gelin marka waxay sheegeen haddiiba howlgalku uu sii socdo in ay kooxdaasi maleeshiyada al-shabaab ay ku qasban yihiin in ay ciidamada dowladda isu soo dhiibaan oo aysan heli karin meel baad ah iminka dhulka ay maleeshiyada al-shabaab ay ku carartay ayaa la sheegayaa in uu yahay dhul hawd ah oo aan lahayn goobo biyo laga cabo oo ay dhici karto in aysan kusii jiri karin dhulka udhexeeya aadanibaal iyo albaraf ayaa ah dhul aada u baaxad weyn oo ah dhul biyo lahayn oo dadku inta badan oor ay dhaansadaan marka qaar oo weli baqdin qaba ayaa la sheegayaa in ay lasoo xariina ciidamadaas aatee kalsooni weli aysan haysanin ay isku soo dhiibaan hase aatee haddii ciidamada howlgalku ay sodaan waxaa la sheegayaa in ay isu soo dhiibi doonaan marka dadka deegaanadaasi ayaa maanta ah tulooyinkaasi maanta oo khamiis ah oo kale iyo berioo jimco ah ayaa maalmaha ganacsiga u ah marka waxaa la sheegayaa in ganacsato fara badan ay deegaano kala duwan oo weliba caasimada muqdisho ay kamid tahay kusoo qulqulayaan deegaanadaasi iyadoo maalmahaasi ganacsiga ah si weyn gobolka hiiraan ganacsato ka imaaneysa iyaanada soo gaarto iyo deegaano kala duwan maalinta sideedana ah halkaasi ay dib uga soo laabtaan ganacsatadu marka shacabka ayaa si farxadiyo reerreyn ku jirta usoo dhaweeyey ciidamada dowladda federaalka soomaaliya sidoo kale shacabka deegaanadan ku nool ayaa ahaa shacab si weyn u taageersan dowladda federaalka soomaaliya intaysan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya halkaasi gaarin ayaa shacabka abaabul uu sameeyey ayay waxa ay ku direen sideed maleeshiyada argixisada ugus ah oo lacaga baada amba waxaay ku tilmaami jireen sakawaad si baada uga qaaday saaatee gaari ay saarnaayeen hoomayaha wadada u galay sideedina halkaasi ku jira qurboodina ka qaatay marka shacabkani ayaa shacab si weyn kooxahaasi in badan dhibaato ay ku hayeen minkanha biloobay in iyo naf gooba ay ku haraan ay ka baado goobaan ay halkaasi iyana dhinaca markooda ay kubaad u geystaan waayahay abuukar axmed bacadle wariyaheena gobolka shabeellaha dhexe ayuu ahaa oo qadka si toosa ugu jira wuxuuna iga warbixinayay howlgal ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ka wadaan deegaano afar iyo labaatankii saaca ugu dambeeyay ay kala wareegeen maleeshiyada al-shabaab
idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maaranta milayda heesiyo mugtigiyo ujeedada jawaabahan mayaada icnohowdu wuxuu yahay tanaweeyo meel bay ka wada timi soomaali waa mid waa uliyo mayra matanaweeyo idigay bidixi ma ka maarantaa madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka maarantaa
waa tahay qeybaha dambe ee barnaamijka faaqidada wararka ayaan isla soo gaarnay wadanka griiga waxa uu dhaleeceen rasmiya uu usoo jeediyey dalalka australia iyo kuwa kale ee la dariska ah oo iska joojiyey oo markaas isku dayaya inay xakameeyaan qulqulka qaxootiga dalalkaasi gelaya ra-iisul wasaaraha waddanka griiga oo ka hor hadlaya baarlamaanka dalkiisa ayaa arrintaasi sheegay waxa uuna leeyahay dadka qaxootiga ah ee u gudbaya dalalka yurub badankooda iminka waxaa maqasiin joogto ah oo dhinaca nafta ah u noqday waddanka griiga ayuu leeyahay wararka ugu waaweyn sboortigana waxaa ka mid ah manchester city nasashadii ay nasisay ciyaaryahanadeeda waxa ay u keentay inay saddex gool xalay dhinaca champion leaga ay ku badiso atletic madrid iyo dinema kiefna ebereyebereeyay ku kala baxeen haddaba xubintaas isboortiga ayaa barnaamijkii faaqidaada wararka u dambeeyey barnaamijka intuu socday faad cabdijaas ayaa farsameynaya cabdirasaaq maxamed faarax shiinana oo idinla socodsiinayay iyo wariyaasheena inoo kala joogo gobolada baay iyo shabeellaha dhexena barnaamijka ayay sidoo kale igala qayb galeen iyo wariyaheena cabdicasiis maxamuud guulad africa aniga waa cabdirasaaq maxamed faarax shiine dhammaanteena isku duuban waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo soomaaliya iyo nabad
madaxow majaha ma ka maarantaa maskaxiyo aqoon ma ka
Oh,